wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ku qabatay kulan looga hadlayay ilaalinta xuquuqda aadanaha waxaana kulankan kasoo qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ururo ka socday bulshada rayidka ah hayadaha ka shaqeeya xuquuqda aadanaha iyo xubno kale maxamed cali alaale agaasimaha wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ka hadlaya ujeedka munaasabadan loo qabtay iyo muhiimada ay u leedahay bulshada maalintan waa maalintii caalamiga ahayd ee jimciyadda qurbaha ka dhacaysa ay u astaysay inay tahay maalinta loo dabaaldego xuquuqda aadanaha iyadoo maalmo badan oo kaleeto ay jiraan xuquuqda aadanaha quseeya sida maalinta dadka baahiyaha qaba gaarka ah sida maalinta caruurta sida maalinta dhibaatooyinka iyo tacadiyada loo geysto dumarka iyo caruurta iyo maalmo badan oo kale laakiin caawa munaasabadeedu waa maalinta xuquuqulisaanka waxaas hadda aan ka soo hadalnay oo dhanna xuquuqulisaanka iyo hoos imaanayaan marka la fiiriyo xuquuqda qofka bini aadamku uu leeyahay oo uu nolol ahaan u leeyahay waxbarasho uu leeyahay caafimaad uu leeyahay nidaam iyo amni uu leeyahay inuu helo nabadgelyo waxoo dhan waxay isugu soo biishubanayaan xuquuqulisaanka munaasabadan oo isugu jirtay xuska maalinta caalamiga ah ee xuquuqul insaanka iyo sidoo kale in laga hadlo sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda aadanaha ayaa intii lagu guda jiray looga dooday sida ay muhiim u tahay in loo ilaaliyo xuquuqda aadanaha